salaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu fiidnimo wanaagsan kusoo dhowaada xilqadda toddobiyo soddonaad ee taxanaheena kabasho xilqadan waxaan u bixiyey la dhaqmidda hubanti la-aanta ama dealing with uncertainty sababta aan ugu bixiyey ayaa waxay tahay dareemo aniga igu ahaa xaadir saddexdii wiige lasoo dhaafay sidii aan ula dhaqmay ama wixii iga caawiyey labixidooda ka baxidooda iyo la dhaqmidooda in aan kusoo gudbiyo lacalla wacasa qayb badanoo idinkaydi ka mida inay la dhaqmayso oo strategieskan iyo waxa weeyaan maareynta aan soo jeedin doono ay wax badan ka tari doonto la dhaqmida dareemahoodaas in badanoo idinkaydi ka midii waxaad isweydiinaysaan waxa ay kabasho hakadka u gashay saddexdii wiigee ugu dambeysay sababtu waxay tahay in hooyo oo ah waalidka keliya ii nool marka labadaydii waalid la eego ay xanuunsatay xanuun aanan markii hore ku talagelin qaabkiisa iyo siduu noqonaya iyo waktigu qaadanaya iyo diagnosiskiisa iyo howlihiisa oo dhan markaan leeyahay ku talagelin waxaan la xidhiidhinayaa uncertaintyga ay xilqadani ka hadlayso oo inta badan kumaba talagalno waxaynu ku talagalnaa oo aynaan jeclaysanayni haba yaraatee ma jirto yani qofna kuma talagalo xanuunka qofna kuma talagalo shaqala-aanta qofna kuma talagalo waxaan plaanka ugu jirinoo ka kala khalkhaliya routiinkiisi iyo maalintiisi iyo habeenkiisi iyo hurdadiisi iyo howlihiisi iyo dhaqaalihiisi iyo caafimaadka jirkiisi inay lasoo gudboonaadaan laakiin waa mid aan marnaba la gafaynin inta uu qofku noloshan adduunyo ku nool yahay inuu la dhaqmo waxyaabo uncertain ah ama aanu hubin siday u dhacayaan iyo intay qaadanayaan iyo qaabkay yeelanayaan iyo sida ay waxaweeyaan umuuruhu ay isu dabagelayaan koob iyo labaatankii novembar ayaanu galnay dhakhtarka aniga iyo hooyo iyadoo markaasuun salaadii maqhrib laga baxay ayaa hooyo oo saddexdii maalmoodii ku horeysay koob iyo labaatanka oo labaatankii sagaaliyo tobankii sideediyo tobankii iyo toddobiyo tobankiiba laga hayay dhinaca midigta garabka waxaan jeedaa bidixda soori iyo qeybtiisan hore in ay kasoo dartay xanuunka yahay intii hore waxaan u malaynaynay inuu yahay muruqa ku xanuunaya amaad si khaldan u seexatay amaad u baahantay inaad isduugtid inaad kala bixisid inaad inaad inaad waxaan kula daalaynay home remedisi waxa weeyaan kolba soo jeedin sidii qofkaayaba wax ay ula muuqdeen qorshaha ilaahay se wuu ka duwanaa sidaan annaku arkaynay iyo ogaalkayga gaabaneh waxaanu go-aansanay maqhribkii koob iyo labaatanka novembar inaanu dhakhtarka tagno weliba qeybta emergencyga ayaniga oo aanu soo eegno bal meeshan iyo garabkan waxaa ka jira aanu soo hubino markii aanu dhakhtarka aniyo hooye tagnay ayaa waxaanu galnay saf yar oo gaaban weliba anaa safka gale hooye way fadhiisatay maadaama aada xanuunsanaysay safkii haddii aanu galnay receptionkiina looga yeeray magaceedii iyo da-deedii iyo waxaweeya registration nambarkeedii ama hospital nambarkeedii markaan yeelinay kabacdi ayaa maadaama hooyaday asmatic tahay ama asma qabto neefqabad ay leedahay kolkiiba priority baa la siiyey gudahana la geliyey intiina dhakhaatiirta ahi waynu garanaysaana e c g baa loo sameeyey e c g waabahalladan yaryare ay qofka laabta kaga xidxidhaan siday u eegaan habsami shaqaynta wadnihiisa iyo rhythmkiisu siduu u dhaqaaqayo wax ka yar elbiraqsi gudahooda ayaa mar keliya waxaa garbahayga soo istaagay toddoba dhakhtar inka badan su-aalaa la isweydiiyey waxaa la isdhaafsaday waxaa la yidhaaho qalab iyo computers baa la isdhaafsaday waxaa midba midka kale uu afka u saaray sidii oo annaga waxna laga qarinayo fahmay oo dareemay inay wax khaldan yihiin hooyase weli tabaaraka raxmaane way deganaydo iyadu way iska xasilanayd na waxay malaha arkayaan daalkaygan iyo de maadaaman xanuunsanayay marka xanuunkan dhowrka cishe koob iyo labaatanka ka horreeye hayay waa looga horreeyo in muddaaba way xanuunsanaysay laakiin waa howl cusub hawshan lasoo gudboonaatay dhinaceedan badaxdu dhakhaatiirtii oo rag iyo dumarba leh oo caddaan iyo madowba leh oo yar iyo weynba leh ayaa madaxa isi saartay oo qoloba qolob afka saartay gabadh hindiyadaba waan xasuustaa intan dhinaca ula baxay baan ku yidhi was going on sidee waxu jiraan dabadeetna waxay igu tiri hooyada shes quite young you know you are the right place at the right time waxaad joogtaa meeshii saxda ahayd xilligii saxda ahaa ereygaasi markaa wuxuu siiyey ama hadalkaasi in ay khatari jirtay oo khatartii aanu xilligii saxda ahayd lasoo gaarnay meeshii saxda ahayd ilaahay qadarkiisii ogaalkiisa ayay ku dhacday waxaan ku yidhi maxaa jira markaa medical jargonka ama ereyada dhakhtareeda iyagu isdhaafsiisanayaan aniga wax badan igama baxno oo malihi wax la yidhaaho medical background fahmi laakiin e c g gani in wax ka bedelan kuweedii hore uu soo saaray in kolkiiba ay dhakhaatiirta qayb ka mida direen oo la keenay medical recordkeedii amba waxa la yidhaaho xogteedii caafimaadee hore ay dhakhtarku uga hayay oo isbarbardhig la sameeyey waxaan ku yidhi whats going on markaase waxay igu tiri wadnahaa laga hayaa hooyada wadnahaa laga hayaa hooyada waa ereygii ugu horreeyey ee aan maqlay aanan horena u maqlin dibna aanan rajaynaynin inaan u maqlo ilaahay idamkiisa sababtoo ah hooyaday weligeed wadnaha lagama qaban weligeed ishiis wadnaha may wajihin manay lahayn waxaa la yidhaaho taariikh wadna xanuun iyada iyo waalidkeedu midna sideedaba qofku markuu wadnaha maqlo waxa uu dareemayaa inay tahay waxa weeyaan xaaladdu xaalad ka weyn xaaladii hore u yaqaanay maadaamuu wadnuhu yahay halbowlaha bani aadamku uu ka dhaqaaqo injiinkiisa iyo waxa weeyaan sentarka maamulka jirkiisa oo dhan kolkiiba markii muddo yarna la joogay laygu yidhi wax walbaaba waa sayf oo bani aadamku intii ogaalkiisii aqoontiisii xirfadiisa uu igu dejiyey welina hooye ay degan tahay oo banikuna igu jirin ayaa aniga shift baa igu dhacay kolkiiba maskaxdaydu wax badan oo isweydiinaysay waxay celisay taladii iyo ogaalkii iyo aqoontii iyo wixii oo dhan waxay u celisay ilaahii lahaa oo waxa weeyaan laxdadaas iyo sakankaas iyo hubanti la-aantaas uncertaintiga igu wareegsanaa ma igu xeersanaa xilligaasi halkii ay baani garayn lahaayeen agaa dhulka iga qaadi lahaayeen jirkayga ay gariir gelin lahaayeen ayaa waxaan u celiyay ilaahiy aanay waxa dhacayaa dhinacna kasoo dhaafin daqiiqadaas iyo sakankaas taasina may ahayn waxna anigu samaystay waxay ahayd towfiiq ilaahiya oo xilligaa awood iyo ogaal iyo aqoon iyo adkaysi aanan isku ogeyn ayaa i gashay ilaahay baa subxaanahu watacaala mahaddaas iskale kolkiiba hooyo woordkiian meeshiiaanu joogna waa laga kaxeeyey woord baa lageeyey coronary woord la yidhaaho qaybta wadnaha lagula tacaalo kolkiiba waxaa la eegay waxaa la yidhaaho wadnaheedii qaabka uu shaqaynayo lix saacadood ka bacdi ayaa wuurkii laga soo bedelay iyada oo markaa khatartii laga baqayey laga baaqsaday ilaahay mahadiisa wadnaheeda barar lagu arkay bararku muu ahayn cilad wadnaha ka timiya waxay ahayd ciladun markaa ay caloosheedu sababtay tiina waa la daweeyey alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin in badanoo idinka idinka mid waxaa laga yaabaa daqiiqadaha sideedaa daqiiqadood in hadlaya in isweydiinaya xaalka hooye imika halku ku sugan yahay iyo siday tahay way roon tahay ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu roonaantaas iyo wanaagga ugu wado iyada iyo waalidiinteenna inta nool caafimaad iyo caloolsami iyo cimri wanaagsan iyo cibaado suuban inuu rabbiga waaxidka ahi ku ilaaliyo intii dhimatayna inuu ilaahay subxaanahu watacaala u naxariisto qorshe ahaan annaka noogumay jirin inaanu koob iyo labaatankii bisha bishii hore dhakhtarka galno oo aanu sideeddii bisha kasoo baxno waynu tegaynaa iyaniigaynu tegaynaa waxaynu soo eegaynaa siday waxu jiraan waxaan nagala kulmay wakti iyo tacab iyo diagnosis la raadinayo iyo teams dhakhaatiiroo wada shaqaynaya iyo beri sugiyo saa dambe sugiyo siday noqon iyo waxa weeyaan tacab fara badan oo waxa weeyaan aanan ku talagelin xaaladaasi markaa waa xaaladda ay ka dhalatay waxaa la yidhaaho xilqadani ama la dhaqmidda hubanti la-aanta ama dealing with uncertainty sida guud nolosheenna inta aynu hubno siday wax u dhacayaan iyo siday u eeg tahay ee sawir guud aynu ka haysanna way yartay waxyaabaha lagu kala ajar iyo abaal qaadanayo ee dadka lagu kala abaal marinayo ee aaminaaddoodiiyo aqbalidoodiiyo la dhaqmidooda oo qofku waxa weeyaan ajar ku helaya waxaa ka mid ah qaybiyaadka in aanad ogeyn goortaad xanuunsanayso iyo goortaad hadaad xanuunsan tahay aad caafimaadi doonto iyo goortaad guursanayso iyo waxaad dali doonto iyo siday u ekaan doonaan iyo saacadaad dhiman doonto iyo qabrigaad geli doonto iyo xisaabtaad la kulmi doonto iyo labada wado ee jeexankaad raaci doonta waa wax qeybka ku sugan inay saacadi jirto iyo inay qiyaama jiro iyo in lays xisaabin doono iyo in malaa'ika jirto iyo in ambiya ay jirto ina soo hor istaagi doonaani waa wax qeybka ku sugan waana waxayna ku kala ajar helayna ee islaamnimadeenu ay ku qotonto yuuminuuna bilgeybi wayuqiimuuna asalaa inta badan marka aynaan garanaynin waxa dhacaya qaabkay u dhacayaan intay qaadanayso processkoodu sida uu u soconayo waxayna soo galaa oo dabiiciya oo jir ahaanaynu kaga falcelinaa waxaa layidhaaho warwarka inaynu kolkiiba warwarno warwarno warwarno warwarno warwarno warwarkaasi waxa uu jirku ka dhigtaa aalad ama tuul uu isku dayayo bal in uu in uun dareemo in uu kontrooli karayo xaaladda jirta iyo siday u jirto oo haddaan warwaro oo wixii aan ka warwaro oon ka hadlo oo warwarkaygii dadka la sheergareeyo oo aan baxaaniko waxay ka dhigantay aliisi uunbaan u dareemayaa waxaa jira marka maskaxdiibaa waxay isku qancinaysaa maadaamyna garanaynin waxa ay tawaquci karto ama ay filan karto siday u dhici doonaan inay intaasi kontrool u tahay outcomekii waxaa kasoo bixi doona xaaladaad ku jirto tusaale haddaad xanuunsanayso inta dhakhaatiirtu ay ku baarayaan haddii dhiigag lagaa qaadiyo haddii mriskan lagu saaro iyo haddii biopsy lagu sameeyo iyo haddii kaadi lagaa qaado iyo haddii dhicaamo lagaa qaado waxaa soo bixi doona adigu moogid bale kan kaa qaadaya dhakhtarka iyo neersan kaa qaadaya mooga kulli waxaa ku sugan tihiin xaalad madmadowa ilaa ay intaasi soo noqoto weliba intaasoo aqoonta iyo ogaalka ay ku qabaan ee ay yani ay definitiveka ahi uu yaryahay marka mar walba insaanku wuxuu ku sugan yahay xaala min ogaalkiisa uu kala dhantaalan yahay ama uu kala dhiman yahay maadaamau saa ku sugan yahay sugnaashiyahaas ayaa keenaya qofkii inuu warwaro warwaro oo tuulka keliya ama aaladda keliya markaa haysta ay warwarka noqoto warwarkii ma dadejinaya outcomekii iyo natiijadii aad doonaysay kama dhigaya sidii aad ahayd aad rabtay inay noqoto kama bedelayo xaalka jira haddaad dhakhtar ku jirto iyo haddii gaari meel kugula jabay iyo haddii uu qof kaa dhintay iyo haddii shaqadaadii aad xalay tole adigoo haysta seexatay aad maanta soo toostay iyadoo email yar laguu soo diro lagu yiri shaqadiiba waa lagaa eryay qofkii aad shalay heshiis ahaydeen isagoo heshiiskii maanta kaaga baxay contractkii aad xalay toole saxeixdayee waxaweyaan excitingka ahaayaad islahayd ad bangigaaga sugaysa lacagtii inay kuugu soo dhacday mar keliya lagu yidhi waa la kansalay ama waa laga noqday partiiskiiyo dadkii waxaweyaan aad ku heshiiseen warwarka aad xaaladahaasoo kale ka warwarto ood isku waxaweeyaan aad nafta iskaga goyso warwar waxba ka bedeli maayo outcomeka iyo siday waxu dhaceen wixii dhacay way dhaceen wuxuu sameynayaa inuu kaa kaxeeyo inaad xaaladan hadda iyo seconkan presentka uu kaa kaxeeyo dabadeetana magdaladaadiiyo maskaxda qaybtii xaalad abuurka qaabilsanaydna ay xaalad kale sii abuurtay mar walba ku horkeento waxaa layidhaaho waskis scenario waxaa ugu xunaa dhici kara adoo gurigii lagaa raray adigoo biilkii waxaweyaan meelaad ka keenta garan waayey adiga oo shaqaba heli waayey adiga oo ilmihii kaa dhintay mooyaane ilmo kaleba ku caloolgeli waayey ama dhuuxaaga ilmo kale lagaaga soo sarifi waayey adiga oo waxaa la idhaaho allahuma salli calaa sayidina maxamed ee diagnosiska kugu soo laaban doono iyo resowtka lagaa heli doona wiya xanuunka xanuuna ugu daran adiga oo sidan adiga oo sidan adiga oo sidan adiga oo sidan dabadeetana daqiiqadii iyo sekonkii xaaladan aad gashayba waxaad joogtaa halkii ugu dambeysay ee naf bani aadam ay isku dhiibto ayaad joogta haddaba su-aashu waxay tahay maadaamo aynaan marnaba gafaynin ama marnaba aynaan sinaba dhinac uga dhaafaynin qof walow inaga mid inuun ay uga qoran tahay noloshiisa inuu uncertainty ama hubanti la-aan xaalad ahi ay la soo wajahdo dhinacay doonto hala kasoo wajahday sidee baynu ula koob garayn karnaa ama aynu xaaladaasoo kale markaynu galno sida uga caafimaadka qabta aynula dhaqmi karnaa ay tahay kow arrinka koowaad waxa weeyaan arrimuhu way kala duwan yihiin mas-uuliyadaheedana waa la kala leeyahay arrin markuu dhaco ama xaaladi ay kula soo daristo ama wax ay kusoo wajahaan arrinkaa qayb waxa leh ilaahay mas-uuliyaddeeda wax ka qabashadeeda qaabeynteeda waxa weeyaan weji u yeelideeda kabideeda kala saarsaarkeeda furfurideeda daaqadow ballaqeeda waxaasoo dhan ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala iyadoo oo uu nolosheenoo dhan leeyahay oo aynaan ficil iyo xaraf iyo eray iyo ilbidhaqsi iyo waxa weeyaan aynaan sakanna una waxaweyaan maamuladee nolosheenna iyo ku tasarufkeeda una ilaahay subxana wa tacaala ka maqnayn baa haddana waxaa jira wax uu isaga mooyaane cid kale ayna waxba ka qaban karayn iyo wax ficil bani aadamo towfiiqdiisa marka laga imaado uu bani aadamku wax yar ku leeyahay oo wax ka qaban karo markay wax dhacaan weliba xaalad hubanti la-aan oonad garanayn siday u socdaan iyo wejiga yeelan doonaan iyo goortay waxaanay hagaagi doonaan aad dhexda kaga jirta iyo bartamaha kow celin waxa la yidhaaha horta inaad awood celin aad samaysid inaad awood celin samaysid oo tusaale haddii aad xanuunsatay ulova sudden adoo caadi maalintaadii shaqeed iskaga dhex jira ama ubadkaagii iska dhex jooga ama xafiiskaagii jooga ama iska dalxiisaya ama ayan kaanad xaalad caadiya ruutiina ku jira markaad xanuunsato oo sakanba sakanka ku xiga ay u muuqato in uu xanuunkani mar keliya kaa soo saaray gurigaagii iyo shaqadaadii iyo waxqabadkaagii oo adoo dhakhtar iyo sariirun dulyaala aad aragto waxaad ogaataa in ilaahay subxaanahu wa tacaala dhacdadaas iyo xanuunkaas iyo inaad sariirtaas soo fuushay daqiiqada iyo sakankaas iyo ilbiriqsigaasi aanay meel kasu dhaafin kow ogaalkiisa laba xikmadiisa saddex raxmadiisa oo wax dhacaya oo qaabka ay u dhacayaan iyo wejigay yeelanayaan iyo xilligay dhacayaan iyo sakankay dhacayaan aanu ilaahay ogsoonayni haba yaraatee ma jirto taasi waad ku ajar mudanaysaa awal shay labaad waxaa ku gelaysa dareen ah arrinkani haddaanu ilaahay dhinacna kasoo dhaafinuu isagu sidan qadaray xikmadiisu iminka ima muuqato laakiin gadaal bay iga muuqanaysaa ku qanacsanaanta iyo inaad laqadid si kastay u qadhaadhahay inuu arrinkaasi aanu ilaahay dhinacna kasoo dhaafin waxay ku siinaysaa dareen iyo diirimaad gudeed oo kuu fududaynaya inaad xaaladii aad dexda kaga jirtay ama ansatintigii iyo hubanti la-aantii aad sideeda u qaadatid oo balaad ku xasishid xasiloonida markaynu maqalno uun maaha inaad meel waxaweyaan neecaw iyo baad iyo qurux iyo greenery aad dhex fadhidid oo waxaweyaan aanay kaa qasnayn maalintaade waxay ka dhigantahay marar badan xaalada aanad jeclaysanayn gudahooda iyo bartamahooda adoo dhex jooga inaad ku xasishid oo aad qaadatid ood laabta usii daysid si kastoo ay kuugu adag yihiin si kastoo arrimahaagii iyo planskaagii iyo qorshayaashaadii iyo umuurihii aad ku dhex jirtay iyo riyadaadii quruxda badnayd iyo guurkii iyo arooskii aad qabanqaabinaysay iyo xafladii iyo qalinjabintii iyo wixii oo dhan ay mar keliya xakad u galeen haddana inaad arrinka ama xanuunka ama shaqaweysta ama dhimashada ciddaas ama xaalka markaa kula soo darsay inaad ku xasilan tahay obviously waxay u baahan tahay iimaan fara badan bay u baahan tahay waxay u baahan tahay ogaal fara badan bay u baahan tahay waxay u baahan tahay kalsooni buuxda inaan ilaaha ku tasarufaya nolosheenna ayna u celino oo ayna siinoon ka xuub siibano xawlkeenna iyo awoodeenniyon isaga isu dhiibnoon xaalad galno layidhaaho submission isdhiibitaan submissionku waa meesha uu magacu inooga baxay oo qofku markuu qof muslima yahay uu istislaam buu samaynaya isdhiibid buu samaynaya fa kulli xaala xaalad kastoo nololeedood ku jirto istislaam baad samaynaysa dadaal kastood samayso the end of the day istislaam baad samaynaysaa arrimihii ilaahay baad u gacan gelinaysaa istislaamkaasi wuxuu kaa yaraynayaa ama uu kuu fududaynaya aan idhaahde inay arrimuhu kuu kala cadaadaan anigoo hebela ama heblaaya maxaa ii furan arrimahan waan celiyey waan ogolaaday inaanay ilaahay ogaalkiisii aqoontiisii xikmadiisi raxmadiisa dhinacna kasoo dhaafin oo aana sidan si ka duwanayna arrinkani u dhaceen arrinka arrinkaa ku xigaa muxuu yahay waa in aan accept garayo acceptance kumaha inaad ku faraxsantahay inaad xanuunsan tahay inay waxaagii umuurahaad kala wada ay kala kaceen oo sida doonaysa ay noqon waayeen laakiin waa inaad sidaa ay waxu dhaceen aad aqbashid markaad labadaas samaysid waxaa imanaysa arrin kaloo ah isweydiina maxaan wax ka qaban karaa awoodeyda baniaadantinimo aniga ku jira maxaa ku jira tusaale haddii aad waxa weeyaan aad shaqadii lagaa qaatay oo mar keliya inta email laguu soo diray share shaqadaad joogtay lagu yiri shaqadii waa lagaa qaatay oo sorry ma lihid awood aad shaqadii kusoo ceshatid si kastoo aad uguba bacdhigtid shirkadii weyneedaad ka shaqaynaysay bani aadam inaad garka qabsatid iyo gondaha inaad buuqdid inaad qaylisid inaad dhulkaas la dhacdid inaad gurigaaga jajabisid waa option aad samayn kartid laakiin waxba kuu qaban maayo optionkaasi laakiin waxaad haysataa awoodaada waxaa ku jirta in markiiba aad cv-gaagii iyo resmigaagii aad dirtid vacansieskii iyo dadkii shaqada hayay iyo meelahaad lasoo kulantay iyo dadaad hebel iyo hebel iyo heblaayood contactkooda qaadatay maalintaad shirkaa gashay ama halkaa aad tagtay ama seminaarkii noocaasaad ku aragtay inaad kolkiiba tustid inaad shaqadoon tahay oo aad waxa weeyaan aad planka labaad aad yeelatid aad yeelatid taasi laba shay bay kaa saacidaysaa kow inaad awoodaadii baniaadantinimo iyo kartidaadii qofeed inay kuusoo noqotood arki kartid okay i've done something waxbaan sameeyey laba waxay yaraynaysaa stress levelskaagii oo haddaad dhulkaas la dhici lahayd ama calaacali lahayd ama garhkii gondaha qabsan lahayd qofkii ku eriyey ama maantao dhan buuqi lahayd ama heblaayo madoogtay waa la eriyey hebelow madoogtay waa la eriyey energigii tamartii aad ku bixin lahayd ayaa ku baaqanaysa ayaa ku baaqanaysa so waxaad ku fowkas garaysay ama aad diiradda saartay wixii aad markaa wax ka qaban kari lahayd effectively waxaad ka jeesatay in aad ku bixiso tamar badan warwariya calaacal iyo dhibaatayn oo markiiba waxaad diiraddaada u jeedisay wixii aad wax ka qaban karto wixii aad wax ka qaban karto arrinka labaad aad samayn kartaa markaad xaaladtaasi ay kula soo gudboonaato inaad emotionskaagii aad maamushid ama aad maaraysid maxaan uga jeedaa waa wax caadiya oo dabiici jiddan ah weliba in marka xaaladi kula soo gudboonaato xanuun ha noqoto shaqala-aan ha noqoto dhimashada qof aad jeceshay ha noqoto waayidda waxaad in badan ku taamaysay ha noqoto waa wax dabiiciya inaad baaqdid waa wax dabiiciya inaad qalbi jabtid waa wax dabiiciya inaad su-aal isweydiisid waa wax dabiiciya inaad diidid oo jir diidid waa wax dabiiciya inaad oydid waa wax dabiiciya in aad culays badan dareentid laakiin halkii aad kaydsan lahayd ee aad dareemadaas iska dultagi lahaayeen ee aad weji aan markaa kaaga dhabtaa ahayn aad waxa weeyaan muujin lahayd ood farxi lahayd ood iswereerin lahayd oo dhinayal aad ku sugnaan lahayd inaad dareemadaas ogolaatid inay jiraan maanmaan maan filayn inaan dhakhtarka soo gariya xilligan iyo xilligan oon sidaa u xanuunsanayo ama intaasoo maalmood iyo wiiggaas iyo wiiggaasaan ku jirayo laakiin waxaan aqbalsanahay inay arrinkaasi dhacay inuunu ilaahay ogaalkiisa iyo aqoontiisa maalla ka soo dhaafin waxaan ku kalsoonahay ilaahay kow laba waxaan la dhiilgaraynaya dareenka ah inaan werwersanahay halkan gurigii iyo shaqadii iyo ilmihii iyo ninkii ama gabadhii ama xaaskii ama gaadhigii ama wixii aan ku mashquulsanaan lahaayo waxaa la yidhaaho focuskayga uu dabadda ooli lahaa waxaasan qaban lahaa iminka halkan sariirtaa jif waxaasan samayn lahaa waxaasan ku fooganaan lahaa waxaasan telefonkaasan diri lahaa qoladaasan shirkaa la geli lahaa inaan soo ururiyo dareenkayga kala daadsan oo aan keeno sariirtan dusheedan idhaaho iminka focuskayga wuxuu noqonayaa inaan sariirtaa ku jiifo inaan la dhiilgareeyo neersiska ay dhakhaatiirta ii soo galaysa in dawooyinka la siinayo xilliga laleeyahay qaado aan qaato inaan ku dadaalo sidii aan suuliga u gaari lahaa sidaan halkaa ugu tukan lahaa iyo sidaan sariirtaa ugu nasan lahaa aan faraha uga sii dayn lahaa maamul kastoo dibadda iga yaala muhiimadda iyo fowkaska iyo waxa ugu muhiimsan iminka prioritiga ahi waa inaan cagahayga dib ugu soo istaago haddaan cagahayga dib ugu soo istaago gaarigaygi waan kaxaysan doonaa shirkaas doonaya geli doonaa halkan doonayan u safri doonaa ilmahaygi waan waxu qaban doonaa xaaskaygi waan waxu qaban doonaa gabadhaydi waan waxu qaban doonaa laakiin prioritigu iminka awlawiyad waxa weeyaan in aan halkan ku xasilo in halkan ku xasilo waxyaabaha kale uncertaintyga inaad la tacaamusho kaa caawin kara waxa weeyaan inaanad isku dayin wax walba inaad ogaatid oo dahsoonaanta inay marar badan wax kaa dahsoonaadaan inaad ogolaatid waxay kaa yaraynaysaa stress levelska waxay kaa yaraynaysaa werwerka waxay kaa yaraynaysaa in waxaa la yidhaaho inaad agitated noqoto waxweya maryahaagi ay ku qaadi waayaan tusaale in aad kolkiiba telefoon sariirta dusheeda ka dirto halow heblaayoy hebelow waxaan ku weydiiyey berigii halkaa iyo halkaa halkaa islaantii odaygayga habalwadaageed ahayd islaantii layn adeerta ahayd ee berigii halkaa joogtay toban sano ka hor waatii lugtaa laga qabtay cididaa hoosteeda horta berigii maxaa lagu sheega islaantii berigii xanuunkii miyay u dhimatay horta ha maya aniga laftarkayga googlekan eegayo waxbaan ku qorqoray uu iisoo saareen haddii cididaa lagaa qabto sidaa ay wax noqonayaan sidaa wax noqonayaan bal ila soo hadal haddaanad xog ka haynin heblaaya berigii islaanta halkaa ku haysay ila soo hadasho hay sharaxda sidii islaantaa loo qaban jiray dabadeetana waxaad ku furaysaa xaalad kale oo aanad u haynin waxa weeyaan xoog iyo capacity aad ku qaada werwer kalaad ku furaysaa werwer kalaad ku furaysaa waxaana waxa keenaya waxaad rabtaa inaad ka baxdid si uun inaad u dareentid inaad wax og tahay oo aad wax sii saadaalisid dabadeetna waxaad quudinaysaa megdhaladaada iyo xaalad abuurkaagii gudeeda maskaxda adigaa boqol sinaariyo iyo boqol sawir hortaada keenay mayalkaas waan ogahay kulli waa kean ku socon lahaa inaad istiraahid so inaad ku baraarugtid inay muhiimta inaad ku xasishid waxa la yidhaaho dahsoonaanta inay wax badani kaa dahsoonaadan caafimaadkaaga ku jira muhiimaha wax walba inaad ogaatid just go with the flow biyuhu markay soconayaan way israacaan markay qulqulayaan qulqulka xaaladaad markaa ku jirto la qulqul ilaahayna talada u dhiib relax wax wanaagsan inay ka soo baxayaan rajee waxaa kaloo muhiima in aad ku baraarugtid in marka xaaladii ay kula soo deristo ay jirayaan dad xaaladaada dadka kuga hareereysani inay xaaladaada siyaabo kala duwan ay uga fal celinayaan dadka qaar waxaad ka arkaysaa dhaqamo weyneyna inay wixii weyneynayaan allah ma halkaasaa lagaa hayaa waa halkii odaygii awowgay laga qabtay ilaahay hadduu nolol kuu qorayna dee waad ka badbaadi haddii kalena allah kuu fududeeyo allah kuu fududeeyo oo kolkiiba waa kuwa ayagu kuu qondiya qabriga inaad gasho qolo kale inay jiraan oo isku oohinayo oo iska baroorinayoo haddii doono cidida ayadoo lagaa hayo waxa weeyaan xaaladaanad ku jirin ku gelinaya qolo kale physically markay ku arkaan inay ku werwergeliyaan alla soodigan xumaaday soodigan meeshii ka baxay soodigan ba'ay soodigan balanbalay inay ku idhaahaan marka mentally waynaad ready u ahaatid falcelinaha kala duwan inay kusoo gaari karayaan awooddaada iyo tamartaada waxaad u baahan tahay intaad kaydsan karto inaad kaydsato si aad cagahaagii ugu soo istaagto ama xaaladda aad ku jirto aad uga baxdid haddii awooddaadu ay kala qaybsan tahay ama dibadda ay kaaga daadsan tahay waxaa dhacaysa in aad xaalkaagu noqdo col hortii jabay kow inay ku qaybsan tahay dabadda iyo wixii alla waxaasaan qaban lahaa waxaasa iga baylahaya waxaasa saa ahaa alla haddaan xanuunsan lahayn intaan sarita fuuli lahayn illa haddaan gaariga iga jabi lahayn illa haddaan xidhiirkan iga burburi lahayn illa haddaan isan noqon lahayn intii aad wax ka qaban lahayd xaaladan presentka iyo imaka waxaad ku lumisay tamartaadii wax aanad waxba ka gaari karaynin waxaanad waxba ka gaari karaynin marka mar walba be mindful waxaad soo jeedaa ogaalaad u lahaataa tamartaydu halkeebay ku lumaysaa halkeebay ku lumaysaa mar kastoo aad mindful noqotid mindfulnesska in badan bayn kasoo hadalnay waa mar kasta oo aad diiradaadu ay saarnaato waxaa layidhaaho presentka hadda iyo sekankan iyo daqiiqadan waxyaabaha present inaad ahaato kaa caawin karaa horta isdhiibitaanka kowka ah inaad ilaahay arrimaa u dhiibtid labo inaad ku xasishid xaaladaad markaa ku jirtid saddex inaanad waxba degdegsanin afar in ay go-aan nafsiyo kaasoo go-ay inaad ku relax garaysid xaalad kastoo xataa u muuqata inaad relax garaynayn inaad maskaxda aad dejisid afar inaad isku daydid inaad seexatid shan inaad isku daydid haddaad wax cuni karayso waxyaad cuni karayso in aad sida uga caafimaadka badan u cuntid lix inaad yaraysid waxaa la yidhaaho doonitaanka inaad wax walba ogaatid oo islaantii hebel garaac heblaayo garaac googleka baadh cajiradan dhegaysa codkii lagu soo diray aag facebooka aag hebel aag attentionkaaga inaanu kaa baahin because waxaad ugu baahi badan tahay inaad tamartaada kaydisid markaad xaalad adag aad maraysid toddoba oo kow noqon karta mar walbana muhiima markastood ilaahay arrimaa u dhiibaysa waad isku xidhaysaa obviously waad dikriyeysaa waad tukanaysaa waad ducaysanaysaa waxaad qiraysaa addoonnimadaada iyo baahidaada baahidaada ayaad qiraysaa mar kasta oo aad xaalad hubanti la-aana ku jirto waxaa muhiim ah inaad ku baraarugsanatid xaalada ka bixisteedu inay waqti qaadanayso waqtiga iyo dahrigana aanad gacanta adigu ku haysanin mar kasta oo aad ogaatid in zaadka ugu weynaad haysataa yahay ilaah isku xidhis in naftaadaad aamintid iyo tamartaadaad kaysatid waa markastay kuu fudadaatay xaalada aad ku jirto aad ka baxdid haddii aad tahay waxaa la yidhaaho qof qof xanuunsanayaa isagu garab ahoo garab jooga ama qof xaalad adag maraya isagu waxaweya garabu ahoo gacanta haya waxaa muhiima inaad ogaatid koobku markuu midhan yahay inaanan waxba laga shubin maxaan uga jeedaa markaad adigu bilaa energy tahay markaad adigu negative tahay mindsetkaagu markuu liito markaad adigu baroor qofkiio caadiya la dul istaagaysid inaad qofka waxba u qaban karayn marka adigii waa inaad ku apply garaysaa waxaa la yidhaaho talooyinkaan soo bixiyey oo aad relax garaysaa oo aad ducaysaa ood hurdo kugu filan heshaa cunto kugu filan cuntaa nasataa nafistaa markaasunbaad noqon kartaa support system iyo qof qofkaagii garab istaagi karaya ama ka gacan qaban karaya xaaladii hubanti la-aanta ahayd ama ansatantiga ahayd ee uu qofka ku jiray waad dareemaysaan kole xilqadu in ayna ahayn structured oo waxay ahayd in waxaan idila wadaagayay waxyaabo fikradayda ka guuxayay oo aniga ii shaqeeyay markaan xaalada hubanti la-aan tahay koobanaan galnay alxamdulilah rabbilcaalamiin hooyo way fiican tahay aad bay caafimaad qabtaa u wanaagsan tahay ilahina waxaan rajeynaya inuu xafido ilaaliyo iyada iyo waalidiinta kale waxaan rajeynaya lacalla wacasaa in yarna in qof idin ka mid iyo xaaladaas oo kale ku jiro ama uu marayo oo si uneerayadaydaasi أيها عاويان السلام عليكم